xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan kana soo jeeda gobolada bari ee somalilan ayaa maanta mar uu waraysi gaara siinayay shabakada wararka caalamiga ee somalidsprinewscom waxa uu ka hadlay warar uu sheegay inay yihiin been abuur oo laga baahiyey xildhibaanka ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in uu la xidhiidhiyey wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne siilaayo ururada xag jirka ah ee ka jira soomaaliya gaar ahaan al-shabaab sida lagu baahiyey qaar ka tirsan mareegaha internetka xildhibaanka ayaa sheegay in uu sharciga la tiigsan doono kas oo arrintaasi ka dambaysay isaga oo hoosta ka xariiqay inuu yahay nin afgaaban oo aan ka hadlin arrimaha siyaasadda inta badan xildhibaanka waa xafiiskiisa golaha wakiilada somalilan aan waraysigan kula yeeshay ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey waxa uu maanta ugu yeedhay shabakada wararka ee qurbajog dotcom waxaanubarnaamijkan aad iga qabanaysid sababta aan maanta halkan aynu isugu nimina waxaa muhiimadeedu ahayd war aan sal iyo reer toonna lahayn oo maalmahan la soo geliyey website-ka la yidhaahdo kalshaale websitekaas oo niyahof meel kaga dhacay sharaftii iyo karaamadii saxaafadda runtii waxaad arkaysaa website nin sawirkiisii xildhibaan sawirkiisii inta meeshii lasoo dhigay laga dhigay xildhibaankii oo hadlaaya arrimo khaldan oo liddi ku ah dalka jiritaanka somalilan ka hadlaaya oo wasiiro dhaleecaynaya ilaa janankii ciidamada ilaa qarxii ka dhacay bahashii jabuuti waxyaalahaasoo dhan oo la buunbuuniyo aanan shuqul ku lahayn anigoo aan hadlin anigoo aan shir jaraayad qaban haddana waxaasoo dhan aniga laygu ajiskareeyey runtii waa wax meelka dhaca waa wax sharaf dhac ku ah saxaafadii iyo qarannimadiiba waayo qofku inuu bareeraa fiican hadduu raganimo leeyahay nin rageed maxaan u aqaanaa ninka bareera oo yidhahda hebel oo war cad saa usoo sheega laakiin nin luqluq soo gala wax jira maaha runtii aadna waan uga xumahay inaan u jawaababa ma jeclayn sababta laakiin aan ugu jawaabaya waxa weeye dadku inay u qaataan inaan anigu waxan ay wax jira yihiin oo sababtaan u beeninaya waa sidaa laakiin ma istaahilo runtii xaqiiq wax loo jawaabo arrimahan kugu yeedha waa arrimaha arrimahaasna sal iyo raatoona ma laha afdhaqanka iyo saqajaannimada noocaasna anigu ma lihi wasiiradana sabab aan u dabagalo oo aan waxaa uga sheeg sheegana maba jirtaba waayo waxaan ogahay wasiiro shaqadoodii ku filan ilaa jananka booliska oo shaqadoodii ka adag oo always xafiisyadoodii diyaar ku ah dadkuna waxay iska jecel yihiin uun qof shaqaynaya oo shaqo ku jira oo wanaag wadaa inay xumaan ugu bedelaan laakiin ilaahay baa ka saaysiin doona aad baan uga xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha wakiilada somalilan waxaa lagugu tilmaamay inaad tahay xildhibaanada maxay dhahdaa qunyar socodka ee aan inta badan ka hadlin xaaladaha amba loolanka siyaasadeed ee dalka ka jira maxaad isleedahay ayaa ku kalifay in shabakadahan ajeegsi warkan ay kaa baahiyeen ay arrinta noocaas ay ku dhaqaaqaan runtii saaxiib taas waa waxaan la yaabanahayba dee waayo qofku markuu shir jaraayad qabto uu arrin ka hadlo feedback uu samayn karaa oo qof kale uu dhibsan karaa uu soran karaa qofka sidaa samee laakiin arrinkan anigu kamaba hadlinba siyaasadaha hadda maanta taagan ee ugu waaweyn oo hadda runtii waa xisbiga kulmiye oo dhexdiisa waa wax beersonaal oo xisbiga dhexdiisiia taasna kolle xisbigu markuu shaqo qabanayo shaqooyin uu leeyahay howlu way islaaflaafayaan shaqa marka meesha ka socotana waxbaa la iskaga hor imanaya taasna waa wax iska dhammaanaya guurtida gacanta ku haysa laakiin cid aan wax ka sheegay iyo meel aan wax ku sameeyey midna ma jirto laakiin waa iska nasiib daro way dhacdooyin dhacana baan u qaadanayaa dhibna iguma hayso aniga dee waayo qof walbi wuxuu falun baa baa lagu ajisgaraynaya culture iyo dhaqankaana melihi anigu muddo dhan baana golaha wakiilada kusoo jiray ilaa td years baan golaha wakiilada ka ahaa markii horena waxaan ahaa teacher macalin ka howlgala dugsiyada somaliland siiba hargeysa inta badan marka dhaqanada iyo waxaas faltankaa nacsimadu ku jirto weligeyba maan isticmaal aadna waan uga xumahay wixii ii keenay okay ma isleedahay dad aad ishaysaan baa idiin soo dhex maray taas ma lays oran karaa wallaahi sida aad ii sheegtay cid aanu ishayno iyo cid aanu wax isku qabannay midnaba ma jiro xitaa ra'yi cid aanu isugu nimi ma jiro laakiin way dambarsan doonaan kolley meelaha sharciga hay-adaha sharciga ee barnaamijyadan qaabilsan waan u gudbiyey waana daba socon doonaa wayna ka shallayn doonaan kolley wixii ku kallifay waxan iyaguna waxay isleeyihiin waa qarsoomi doontaan mana qarsoomi doonaan wayna soo bixi doonaan insha allah insha allah haddii ilaahay ka dhigo okay aad aad kaaga mahadnaqaya waraysigan gaarkaasiinaysa shabakada wararka qurbajog com ugu dambayntii maxaad u soo jeedinaysaa dadka ku foogan wararka iyo warbixinaha
shabakadaha soomaalida guud ahaantood runtii anigu waxaan ahaa xildhibaan goryii hore ka tirsan xeerkan haddaan go- ee, goluhu ka- ee, saxaafadda xogeyntii saxaafaddaan markaa guddidii saxaafaddii gu- ee, xogeyihii baan ahaa runtii maalmaha waxaan isku qabsanay da-da oo ahayd shan iyo soddon in laga dhigo iyo shan iyo labaatan runtii shan iyo labaatan sababahan uga dhigno waxay ahayd dalku maadaama uu iska yahay dal ee, qaadaame mandhirgaan oo aan la ictiraafin weli dhallinyaradu ha iska ceeshto laakiin marmar waxaad arkaysaa waxyaalo lafjab iyo dabarjab dalka iyo qaranka iyo intaba ku ah oo ay ay adeegsadaan hadda kan oo kale kulli cid uun baa u geysay kalshaale kalshaale annaga wax naga dhexeeya ma jiraan isma garanayno meelaan isugu nimi garanayno cid uun baa adeegsatay u geysay laakiin way ka shallayn doonaan laakiin waxaan kula talin lahaa war mar walba wixii een, nidaamsan oo system oo protocol leh raaca saxaafaddana meelaha kaga dhicinina sharafta iyo saxaafadda hadda xitaa maalmahan dhexdaasa xeerkan een, golaha waa lasoo dhigay saxaafadda xeer cusub annaga waxaan ahaa mudanayaasha kasoo horjeedee lahaa war xeer cusub macnaha u samaynaya ma jirtay xeerkii hore kaabis iyo wax ka bedel ha lagu sameeyo runtii ma adeegsada wax- marbaanjada waxaan u adeegsanayni wixii si fiican ha u socdaan transparentina ha lahaadaan laakiin haddii wixii xumaan loo adeegsado sharciyo culculus baa iman doono oo laga shallayn doono laakiin waxaan u soo jeedinayaa inay ku ekaadaan oo ay nidaamka iyo systemka iyo brotocoolka saxaafadda ilaaliyaan min fadlak aad iyo aad baad mahadsantahay mudan saaxiib qaaliya